بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة في مرابض الغنم baabu bayaani xukmi salaati salaaddii in lagu tukada yacni xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay fii maraadid alghanami ariga xeradiisa ayb maraabid waa jamcu mirbad waa waxaana weeyaan meesha xerada u ah ariga ayb ayb qaala markaa xukunka meeshaa in lagu tukadaa salaada salaada lagu tukanaya xukunkeeda caddayntiisiibu ubaab yahay qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa shucbatu can abi tayaax can anasin qaal kaana اnabiyu sala اllahu calayh waalihi wasalama nebigu wuxuu ahaa yusallii fii maraabid اlghanam ariga xerihiisa inuu ku tukanayo dhexdeeda ayuu ahaa uma samictuhu bacdu markaa kadib baan maqlay buu yidhi yaquulu isagoo dhahayo kaana yusallii fii maraabid alghanam ariga xerihiisa dhexdeeda ayuu ku tukan jiray nebiga qabla an yubna almasjidu masaajidka intaan la dhisin ka hor yacnii wuxuu tilmaamayaa shucba marna inuu xadiidka mutlaqa ka maqlay idlaaqan oo sii daysan waa riwaayadii hore marna isaga oo wakhti lagu xiray oo intaan masaajidka la dhisin ka hor xerada ariga nebiga inuu ku tukan jiray ayb laakiin marka qabla an yubna almasjid iyadu mafhuum ma laha mafhuum ma leh ama yacnii naasikh ma ahan oo macnaheedu ma ahan yacni mar haddii markii masaajidka la dhisay kadib in la nasakhay ma ahan macnaha oo aan lagu tukan karin xerada ariga oo markii masaajidka nebiga loo dhisayba in la nasakhay sidaas ma ahan ayb oo nasrigaa marka isagu saas ma jiro maxaa yeeley nebiga sala allahu calayh ali wasalam xadiid muslim ku sugan ayaa nebiga la weydiiyey oo waxaa la yidhi ma ku tukannaa xerada ariga nacam buu yidhi xerada geela ma ku tukannaa laa buu yidhi maya ruqsow marka nebiga bixiyey sala allahu calayh ali wasalam marka macnaheedu maahan qabla an qabla an yubna almasjid yacnii bacda binaa'i almasjid in la nasakhay marka ma aha maxaa idin caam ayaa jiray ruqso caam ah ibnu rajab sidaasuu tilmaamay xadiidkana macnaha marka waxaa laga qaadanaya inay bannaan tahay xerada ariga in lagu tukado oo in lagu tukan karaa inay bannaan tahay ibnulmundirna waxa uu yidhi ajmaca kullu man naxfadu canhu min ahli ilcilmi calaa ibaaxati asalaati fii maraabid alghanam waxa uu yidhi waxay ku ijmaaceen inta aan xifdisannahay aqwaashooda culummada inay bannaan tahay salaada lagu tukado xerad ariga ilaa ana shaaficiya qaala laakiin imaamu shaafici baa waxa uu yidhi buu yidhi laa akrahu asalaata fii muraaqi alghanam xerada ariga in lagu tukadaa aniga ma nacayo ayuu yidhi idaa kaana saliiman min abwaaliha wa abcaariha haddii iyada kaadideeda iyo digadeeda iyo laga nabadgelayo in lagu tukadaa waxba ma diidaayo mana kahanayo ayuu yidhi ayb ibnulmundir marka isaga saasuu tilmaamay imaamu shaafici maxaa yeelay isaga wuxuu qabaa bowlu maa yu'kalu laxmuhu najaas inuu yahay ayb marka sidaasuu saa u leeyahay halkan marka ibnu xajar wuxuu qaala bnu baطaal meesha sharaxa fiiri qaala bnu baطaal hada alxadiidu xujat cala shaaficiyi ibnu baطaal maaliki weeyaan marka iyagu waxay qabaan in maa yu'kalu laxmuhu wixii hilbahooda la cunaba kaadidooda iyo saxaradooda inayna najaas ahayn marka waxa uu yidhi hada alxadiidu xadiidkani xujatun cala ashaaficiyi xadiidkan shaafici ayuu xujo ku yahay fii qowlihi uu yidhi binajaasati abwaali alghanami wa abcaariha ariga kaadidiisa iyo digadiisa najaasnimadeeda uu sheegay ayay xujo xadiidkan uu ugu yahay lianna maraabid alghanam maxaa yeeley meelaha arigu uu ku xaroodo lagu xareeyo laa taslamu min dalika najaas ka nabadgeli mayso sida qaalibka ah yacni najaas ma laga weynayo ayb marka ibnu xajar waxauu yidhi mas'ale marka qaacido fiqiyana waa keenay isaguo marka siday rabta ha ahaato yani ha isku khilaafsanaada wa tucuqiba waxauu yidhi biana alasla aطahaaratu waxaa weeyaan asalku waa dahaaro alaslu fi lashyaai dahaaro weeyaan maahan yacni najaas maaha ayb بأن وتعقب بأن الأصل الطهارة وعدم وعدم وعدم السلامة منها غالب أما وعدم الصلاة وعدم السلامة منها غالب يعني إن لغنا بدقلو حر أري كادي ين- ي- يعني ديغو إن لغنا بدقلو غالب معها نعم ماشي أنكم حايس عارضة وإذا تعارض الأصل والغالب هدي أصل غالب سهري ماذان yani asal waa wixii sharcigu qariray oo wax ka baxaya aanay jirin haalibna waxaa weeyaan wax markii la fiiriyey sida badan dhacaana ayb haddii marka asal iyo haalib iska hor yimaadaan asalkaa la hormarinaya qudima alaslu asalkii baa la hormarinaya ayb marka asalkii waa dahaaro marka xerada ariga waa ku tukanaynaa buuley annaga ayb walow kaadidiisa iyo saxaiyo digadiisaba najaas aan u haysanna haddii la doono laakiin waa ku tukanaynaa maxaa yeelay asalkii oo dahaaro ahaa uga tegi mayno qaalib haddii laakiin aan xaqiiqsanno kaadi ama yacni digo ma ku tukanayna markaas laanna najaas waa saasuu ka wadaa calaa kullin marka nebigu inuu wax ku daaweeyaa sugnaatay kaadidii geela inuu cabsiiyey dad jiran wax fara badan baa marka dalaalaad badan baa laga qaadanayaa waxaan la cuno kaadidooda ama yacnii digadooda inaa inay inay daahir tahay oo aanay najaas ahayn baxdigeedana kitaabu lwuduuc iyo meelahaasna waa ku soo tanbiihun waxa uu yidhi alqaa'ilu uma samictuhu bacdu yaquulu huwa shucbatu yacni annahu samica shaykhahu yaziid fi lqaydi almadkuuri bacda an samicahu minhu biduunihi qaydkaas isagoon lahaynuu markii hore ka maqlay haddana iyadoo qaydkan leh ومفهوم الزيادة أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي في مرابض الغنم بعد بناء المسجد مفهوم كاس نسلا سوريا المفهوم كيسو لكن قد ثبت إذنه في ذلك لكن إنه إدمي بسقناتي وحديث مسلم وحديث بدن أيكو سقناتي باب الصلاة في مواضع الإبل باب بيان حكم الصلاة صلاة عون كذا إن لقدت كذا عون كذا عدين كيسي بأبابها في مواضع الإبل جيلة أما تنتيسه ayb tarjamada marka mawaadic ayuu ayuu cabbiray xadiidkuna marka wuxuu keenayaa ama axaadiidta ku soo aroortayna yacni xadiidka uu keenayana wuxuu noqonayaa in sutro laga dhigtay ayb qaala xadaanaa sadaqat bnu اlfadl wahuwa almarwasiyu qaala akbaranaa sulaymaan bnu xayaan wahuwa abu khaalid alaxmar ayaa la yidhaahdaa قال xdثna cbayd اللhi عan ناafic qاal raأytu بna cmra ibn cmr baan arkay buu yidhi yusalii ilىa baciirihi isagoo ratigiisa xaggiisa u tukanayo sutro ka dhigtay wa qaala waxa uu yidhi raأytu النabiya salى الlahu عalيه ali wasalam yafcaluhu nebiga oo samaynayaan arkay ayb marka xadiidkan daara qطni isagu wuxuu صaxiix yeelay mowquufnimadiisa oo wuxuu leeya waa min ficli bni cmar inta marfuuca ahna waa laga raajixsanya yani wuxuu leeya xadiidkan alraajixu fiihi annahu mawquufun ayb daara qudni sidaasuu sheegay laakiin ibnu numayr iyo moxamed ibnu cubayd can cubayd illaahi can naafic sidaasay uga wariyeen can ibni cumar isagoo mawquufa ayb laakiin bukhaari iyo muslim labadooduba xadiidkan waa soo saareen maxaa yeelay inta marfuucnimada warisay ku warisaa badan inta xufaad ee marfuucnimada ku werisayaa badan marka xadiidka yacni in mowquufnimadii la saxiix yeelo karadiina la diido marka iyagu ma raacin yani saniicu shaykhayn sidaas maaha labada xadiid waxay ku soo saareen xadiidkan waxay ku soo saareen labadoodaba saxiixaynka ayb marka xadiidkan marfuucna marfuuc ahaanna waa u saxiix mowquuf ahaanna waa u saxiix ayb marka sababta uu bukhaari xadiidkan u keenay baa marka waxaa la leeyahay waxaad mooday ama waxaa ka muuqato salaada lagu tukado meelaha geela oo ama fadhiisto ama uu joogo inay bannaan tahay in lagu tukado isago inuu sidaa qabo maxaa yeelay wuxuu baabaystay asalaatu fii mawaadici libli inuu nebiga geeli agtiisii dhigay oo hortiisii intuu fariisiyey salaaddii marka uu xaggiisa u tukadayna waa soo saaray ayb idan marka isaga wuxuu ka mid yahay culimmada qabto in lagu tukan karo ayb ibnu rajab sidaasuu tilmaamay ayb تبويب البخاري يدل على أن هذا الحديث يؤخذ منه أنه, يجوز أنه تجوز الصلاة في مواضع الإبل وأعطانها وقد سبقه إلى ذلك بعض من تقدم بخاري علماء السلف كي كور ريسي قاركود سدا كتغين واجرا ابن رجب ساسويري وأكثر أهل العلم على كراهة الصلاة في أعضان الإبل لكن علماء بدن كود waxay qabaan in geelane amaakintiisa lagu tukadaa karaaha inay tahay oo nahyi uu ku soo arooray saasay u badan yihiin nahyiguna maxaa ka midana ibnu xajar ka feeri marka waxa uu yidhi kaannahu yushiiru ilaa ana alaxaadiida alwaaridata fi tafriqati bayna alibili waalghanam laysat calaa shartihi laakin lahaa turuqun qawiyatun minha xadiidu jaabir ibni samura cinda muslim wa xadiidu albaraa ibni caazib cinda abi daawuud wa xadiidu abi hurayrata cinda atirmidiyi وxadيiث cabdاللahi بن مغفل عind النسائiي وxadiiث sabrة بن macbd عinda بن maaجة marka axaadiidta geela iyo arayga xeryahooda kala saarayso bukhaari baan warinine inta kale waa wariyeen mahaatusita شhanta kale waa wariyeen mslim abu daawuud tirmidi نasaa-i ibn maaja wa fii mucdamiha aلtacbiiru bimacaaطin اibil axaadiidtaa badankeedna waxay cabirtay macaaطin ayb wwaqaca fii xadiidi jaabir bni samura walbaraa mabaarik libil meelaha geelu farfariisto macaaqinna marka maxaa la yidhaahdaa geela marka la waraabinaayo meelaha la fariisiyo ee ceelka iyo darka iyo ceelkii marka biyaha laga soo shubo darka loogu shubo wuu kacabayaa markaas kan kale marka si uu usoo galo waa laga meel u dhow baa la fariisinayaa marka si meesha uu ugu banneeyo kuwa kale meelahaasaa macaaqin la yidhaahdaa marka xerada ma aha mucaaqinka luqatan ayb wa fii xadiidi sabrata wakada fii xadiidi abi hurayrata cinda tirmidiyi acطaani اlibil wa fii xadiidi usayd ibni xudayr cinda طabaraaniyi munaaqu اlibil meelaha geela la farfariisiyo wa fii xadiidi cabdillaahi bni camrin cinda axmed maraabid اlibil facabara almusanifu marka bilmawaadici liannaha ashmal mawaadicin laga cabira iyada ayaa ashmal ah والمcaaطن أخص من الموضع لأن المcaaطن مواaضع إقاaمatiha عinda الماء خاaصaة waa biyaha أgteeda marka fadhiga uu fariisanayo weyaan وqad ذahaba bعضهم إلى أن النهي khاaص بالمcaaطن duna غayرiha min الأmاkن التي تkun فيha الإبل mar haddii xadiidkii macaaطin ay ku soo aroortay meelahaas unbaa nahyigu ku egi marka uu geela biyaha cabaayo meelaha la fariisiyo meelahaas inaan salaada lagu tukanin saasay dhaheen ayb waqad naazaca alismaaciiliyu almusanifa fi istidlaalihi bixadiidi bni cumar almadkuur biannahu laa yalzamu min asalaati ila albaciiri wajaclihi sutratan cadama karaahiyati asalaati fii mabrakihi marka wuxuu leeyahay ismaaciiliyo mustakhrajka iskale baa wuxuu yidhi xadiidkan wuxuu sheegayaa in sutra laga dhigtay in sutra laga dhigtana ka dhalan mayso meelihii uu geela fafadhiyey in lagu tukaday kama dhalanaysana ayb sidaasna marka wa ujiiba markaa wuxuu yidhi ibnu xajarna waxaa lagu jawaabay bianna muraadahu al-ishaaratu ilaa maa dukira min cilati الnahyi can dalika wa hiya kownuhaa min ashayaaطiin kama fii xadiidi cabdillahi bni muqafal bukhaari wuxuu ishaarayaa sababta loo diiday in geela xeradiisa ama meelaha uu farfariista lagu tukadaa maxay tahay sababta loo nahiyey sababtu waxay tahay baa layidhi geela waxaa laga abuuray shayaan jinni baa laga abuuray shayaanka iyo jinnigana nifaar buu leeyahay iyo didid xadiis saxiixa ku soo aroortay macnaha isagana marka kaanahu bukhaari wuxuu leeyahay haddii marka geela sidaa cilladu ay ahayd hal iyo wax badan isku hal waa middan laftirkeeda qofka uu hortiisa fariisinayo tii jinniga laga abuuray un soo maahan marka isku mid waay buu leeyahay marka inay badan yihiin inay hal xaba yihiin in sutro laga dhigto iyo ay dhexdeeda in lagu tukaday waxba ma ku kala duwanaanaysa sidaasuu tilmaamay ayb ayb wanaxwuhu fii xadiidi ilbaraa kaannahu yaquulu low kaana dalika maanican min sixati salaati arrintaa oo jinni in laga abuuray hadday salaada sixadeeda wax mancinaya ay tahay lam tanaca miluhu fii jacliha amaama almusalli way mamnuucsami lahayd qof tukanaa hortiisna in la dhigo wakadalika salaatu raakibihaa geela iyadoo la fuushan yahay in la tukadaa la banneeyey oo qofka markuu musaafir yahay salaaddii sunnada gaadiidka korkiisa waa lagu tukan karaa gaadiidkay raaci jireenna geel geelaas buu ahaa haddii marka cilladu ay sidaas tahay kaanna marka bukhaari in la fuulaa iyadoo qofkiiba marka wax jinni laga abuuray foolo soo lama buubi kara markaas ayb marka ciladiibuu isagu marka daba joogaa milicsanayaa buu leeyahay ayb wqad habta anahu salى اllahu alayh ali waslm kaana yusali naafilata wahuwa calaa baciirihi kama sayatii fi abwaabi اlwitri ayb siyaabahaasoo marka uu sheegay marka nadaru yaqtadii cadama tafriqa marka saasoo kale u ka wataa inuu yidhaahdo ayb kadibna marka wuxuu keenay daxaawi iyo war badan meelaha marka sharaxinta kafiirsana axaadiidtaas marka inahaa khuliqad min jinnin tilmaamaysana axaadiid saxiixa weeyaan oo duruq badan lagu wariyey ayb imaamu shaafici isaga waxa uu yidhi kitaabkiisa umka wa fii qowli الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama laa tusalluu fii acdaani libil hadalka nebiga uu yidhi geela meelaha uu farfariista ha ku tukanina fa innahaa jinnun min jinnin khuliqad waa jinni iyada jinni baana laga abuuray daliilun calaa annahu innamaa nuhiya canha kamaa qaala ayb marka wuxuu tusayaa buu yidhi xadiidkaas sababka loo reebay oo nebigu uu u reebay meelaha geela farfariisto in markaa yacni lagu tukado ayb waxayna la mid tahay buu yidhi markaasi nahyigaani xiina naama can isalaati markii nebigu uu salaaddii subax ka seexday oo hurdadu ay la tagtay waxa uu yidhi ukhrujuu binaa na bixiya min haada alwaadi waadigan naga bixiya fa innahu waadin bihi shayطaanun waa waadi shayطaan oo xaadiray ayb fakariha an yusalliya qurba shayطaanin nebigu wuxuu nacay marka inuu shaydaan agtiisa ku tukado geeliina marka sababka loo reebay waxaa weeyaan shaydaankii wixii laga abuuray agteedii in lagu tukado sida taasoo kale waay buu leeyahay waadigii nebiga uu salaadda uga tagtay oo uga baxay meel kale uu salaadda la aaday sababkana uu yidhi meel shaydaan soo xaadiray ku tukan mayno ayb wakadaa kariha an yusalliya qurba alibili saasoo kale ayuu u reebay qofku inuu ku tukado geel agtiisa liannaha khuliqat min jinnin ayb laa linajaasatihi laa linajaasati mowdicihaa booskeedaas ayaa najaasa maaha waxa loo reebay macno kale waayuu leeyahay oo macnaha loo reebayna sidaas weeyaan saa buu yidhi buwaydi oo ardada shaafici ka mid ahaa waa weyn cilmiga fiqigana ka soo raray waxa uu yidhi shaafici isagoo ka warinaya annahu laa yusallii ilaa daabbatin daabad markaa xaggeeda loo tukan maayo yidhi marka geeli haddii sidaa lagu sheegay geeli in hore la dhigto ee sutro laga dhigto ma la yeelayo yidhi marka laakin qaala bacdu asxaabihi almuta'akhiriin imaamu shaafici dadkii raacay ee shaaficiyadii dambe ayaa waxay yidhaahdeen lacalahu lam yablughu alxadiid waxaa laga yaabaa xadiidkan shaafici inuunan soo gaarin waqad wasaanaa biitibaaci alxadiidi idaa saxa waxay dhaheen shaaficina imaamkeenna wuxuu noo dardaarmay inaan xadiidka raacno hadduu saxiix noqdo wqad saxa hada alxadiidu xadiidkana waa ansaxay walaa mucaarida lahu wax mucaarib ana ma jiro marka xayawaan hore in la dhigtee sutro laga dhigtay loo tukada wax ma dhibayso marka iyadu waa la samaynaya maaa nebigii sida yidhi baa saanna sameeyey marka macno kalaa ku jiro xerada marka meesha geela uu farfariisto in lagu tukada loo reebay ayb ama qofkii inaynan dhibin khushuuciisi inaanu ka tegin hadhow hadday ku dido waxaa laga yaabaa salaadiiba inuu tukan waayo ama khushuuciisii khatar ay ka geliso marka siyaabahaas in la yidhaahdo takmilatun meeshaas hoos fiiri marka waqaca fii musnadi axmed min xadiidi cabdillaahi bni cumar ana nabiya sal l salam kaana yusallii fii maraabid alghanam walaa yusallii fii maraabid alibili waalbaqar lo-dii marka idan see la yeelaa geeli iyo arigi garanay lo-da ka waran marka meesheeda xadiidkan wasanadihu daciifun buu yihi xadiidkan daciifka wuxuu leeyahay ka ariga waa lagu tukan karaa geela i looda sameeya sanadkiisiisa waa daciif falow habata la afaada ana xukma albaqari xukmu libil saasuu faa'iideyn lahaa laakiin akaru alculamaa lo-da xeradeeda waxa ma dhibaysa in lagu tukado ibnulmundir sida uu sheegay maadaama nebigu uusan reebin geela dhinac buu marayaa lo-da iyo arigan dhinacay mara xeradii marka looda iyo xerada ariga in lagu tukada laabaaso xerada geelana ma lagu tukanayo meelaha u geela farfariisto baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man sallaa qofkii tukaday wa qudaamahu hortiisa iyadoo tannuurun ou yahay tinaar ow amase naarun dab ow amase shay-un shay shayga oo mimaa yucbadu waxa la caabudo ah fa araada bihi laakiin isagu doonay ujeedsashadaasi markaa doonay allaha ilaahay markaa uu doonay ay cibaadat allah qof isaga ilaahay u tukanaayo ma bannaan tahay in hortiisa uu dhigo shay markaa yacni la caabudo ama dab iyo wax lamida dabka majuusta caabudaan marka qof muslima isagoo halkaa uu dabka shidan yahay qibladiisii ee markaa uu qiblada xaggeeda u jeesto isaga salaadda wuxuu u tukanayana ilaahay ay tahay taa marka xukunkeedu waa sidee saasuu marka bukhaari maqsuudkiisu marka baabkan waxaa weeyaan anna man sallaa lilaahi casa wajalla qofkii ilaahay dartii u tukado wa kaana bayna yadayhi shayun min jinsi maa cubida min duuni illaah hortiisuna uu yahay wax la caabudo jinsigiisa la caabudo ka naarin wa tannuurin wagayri daalika fa ina salaatahu saxiixatun salaaddiisu waa saxiixa saasoo rabaa marka inuu yidhaahdo kalaamka bukhaari sida ka muuqatana annahu laa yukrahu daalika inaan la kahanaynin wa qaala zuhriyu zuhri waxa uu yidhi akhbaranii anasun anas waxa uu ii sheegay qaala waxa uu yidhi qaala anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi curidat calaya annaaru naartii baa la ii soo bandhigay wa ana usallii anoo tukanaayo horteedaa la soo dhigay naartii anoo tukanaayo marka waa kaasaa waa naar marka waxa hortiisa la soo dhigay nebiga sala allahu calayh ali wasalam salaaddiina ma goynin mana kahanin taa marka waxay tusaysaa dad iyo wax lamida isagoo qiblada ka jiro qofka xaggaa u jeesto salaaddiisa inay ansaxayso laakiin meeshan laftirkeeda marka lagu dooday wqad naaزacahu اsmaaciiliyu fi tarjamati faqaala laysa maa ara allahu nabiyahu min annaari bimansilati naarin macbuudatin liqowmin yatawajahu lmusalli ilayha dab dhulka yaallo oo ay dad caabudaan la mid maaha mid alla oo nebigiisi tusaayeen wa qaala bnu tiin laa xujata fiihi cala اtarjamati liannahu lam yafcal dalika mukhtaaran ibnu tiin isagu meel kaloo ka baxayo waxa uu yidhi nebigu isaga ikhtiyaarkiisa waxaan uma samaynin ma u qasdin saa darteed marka haddii laakiin ninkan u qasdaayo la mid noqon maayo sidaas labadaa marka ibnu xajar midda dambe si fiican buu u tacqiibiyey waxau yihi watucuqiba bianna alikhtiyaara wacadamahu fii dalika sawaaun minhu doorashada iyo doorasho la-aantu waa isku mid sheegu hadduu mar manhi noqdo nebigana maba loo qiraayaba wax manhi ah isagoo shay la reebay nebiga xataa haddii isagoon u qasdaynin ama ogeyn haddii uu dhex galo waa laga celin lahaa waa loo sheegi lahaa rasuulka sala allahu calayh ali wasalam liannahu sala allahu calayh ali wasalam laa yuqaru calaa baatilin fadalla calaa anna midlahu jaa'izu mik wa tafriqatu lismaaciiliyi bayna alqasdi wa cadamihi wain kaanat daahiratan laakina aljaamica bayna atarjamati waalxadiidi wujuudu naarin bayna almusalli wa bayna qiblatihi fi ljumlati wa axsanu min hada cindii an yuqaal meesha marka midda midda ismaaciili waxaad moodaa inay xoog badan tahay marka laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahy sida aniga agteyda waxaa wanaagsan in la yidhaahdo lam yufsix ilmusanifu fi tarjamati bikaraahatin walaa kayriha bukhaari tarjamadiisa karaaha iyo kayrkeed kuma caddaynin fayaxtamilu an yakuuna muraaduhu atafriqata bayna man baqiya dalika baynahu wa bayna qiblatihi whuwa qaadirun calى isaalatihi aw inxiraafihi canhu bayna man laa yaqdiru calى dalika falaa yukrahu fii xaqi taani qofkaan isagu awoodin inuu dabkaasi iska leexiyo ama isaga ka leexdo aanu awoodin wax karaaha korkiisa ma aha laakiin ninkai isagoo ka leexan karo meel kale ku tukan karo ku tukado karaahada markaas inay ku dhacdaa la arkaa marka isaga wuxuu ka wadaa bukhaari tarjamadan xukunka ma gooyninba karaaha iyo karaahla-aan midna ma gooynin qال xdثna cبdاللh بن مسلمة عن mالك عن زaيد بن أسلم عن cطاء بن يسار عن cabdاللh بن cabاس qاaل انkhasفت الشhمس qoرaxdii baa madoobaatay faصلىa رasuل الlahi صلى اه sلم nbigu waa tukaday ثuma qaala waxa uu yidhi uriitu الnaara naartii baa lay tusay falam ara ma aanan arkin mandaran mandar wax la fiiriyo kalyowmi maanta oo kale qaطu weligay afdaca ka argagax badan yani shay la arko oo ka argagax badan ma aanan arkin maantoo kale ayb marka naartii baa hortiisa lasoo dhigay ibnu rajab isaga wuxuu leeyahy naartaan nebiga hortiisa lasoo dhigo waa naartii aakhiro midda laga hadlaya xukunkeedana middaan adduunyadii taallan waxay la mid tahay arrintan buu leeyahay qof u deliishaday jibriil markii nebiga sala allahu calayh ali wasalam uu u yimid ayaa wuxuu sameeyey intuu jeexay wadnihiisa ayuu soo bixiyey cad ku jiray markaasuu biyo zemzam ku dhaqay oo ku jiraan weel dahab ah weel dahab ah biyo zemzam ku jira ayuu isticmaalay oo ku dhaqay qofkii marka yidhaahdo weelka dahabka waa la isticmaali karaa jibriila isticmaalay yani jibriil shaqada uu samaynayo iyo waxa uu qabanayo wax kala waran oo inagu macnaa sharcigeenna wuxuuna amrayaa wixii nalaga reebay oo nebiga naloogu noo keenay taasaan u iltisaamayna umuur dambe oo qeyb iska ahba oo ilaahay nebigiisa tusaayo ama aan xugun ku xirnayn marka iyada inaan loo deliishanaynin taasuu isaga ku tegay marka hadday sidaa tahay culammadu waa isku khilaafeen agarkooduna inaynan waxba dhibayninba baabu karaahiyati salaati fi lmaqaabiri baabu bayaani karaahiyati salaati salaadii nacideeda ku tukashada in la nacay darteed in la nacay caddaynteedii buu baab yahay fi lmaqaabiri lagu tukado yani qubuuraha dhexdooda lagu tukado karaahada la karaahaysto caddaynteedii buu baab yahay qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can cubayd illaahi qaal axbaranii naaficun can ibni cumara can اnabiy sala اllahu alayh ali wasalam qaal ijcaluu fii buyuutikum guryihiinna waxaad ka yeeshaan min salaatikum salaadiinna wax ka mid ah guryihiinna dhexdooda yeela walaa tattakhiduuha ha ka dhigannina qubuuran qubuur ha ka samaysanina guryihiin qubuuraha yacnii laguma tukado waa qubuuraha saa darteed marka ha ka yeelanina guryihiinna qubuur oo aan salaad lala soo aadinoo kale guryihiinnii waxaad ka dhigataan marka yacni meel lagu tukado oo aan qabri ahayn ila meesha hadday qabri noqoto laguma tukan kara agteeda guryihiina salaad sunno in lagu tukadaa loo rabaa say ku suurtoobay marka inaydan ka dhiganin sidaas marka macnahaasuu bukhaari ka wataa min salaatikumtana waa litabciid nawaafishay sunnooyinkaana loo jeedaa ayb wqad naazaca aismaaciiliyu lmusanifa ayضa fii hadihi tarjamati waa kula dooday faqaala waxau yidhi alxadiidu daalun calaa karaahati الsalaati fi اlqabri laa fi lmaqaabiri maqaabirta dhexdeeda meelaha maqaabirta ah dhexdeeda xadiidka ma reebin ma ka hadlin bu ka wadan ee qabriga dhexdiisa in lagu tukadu reebay qultu qad warada bilafdi maqaabir noo soo aroor kama rawaahu muslimu min xadiidi abi hurayrata bilafdi laa tajcaluu buyuutakum maqaabira وqاaل بن tin تأwlh الbخاaرiي عlى kراهaة الصلاaة في المqاaبر وتأwlh جamاcaة عlى أنhu inma فيhi ندب ilى الصلاaةi في البuyuuti إd الmوtى laa يusaلوun kuwo kale waxay yidhaahdeen yani waxaa laga wadaa dadka dhintay ma tukadaane idinku dad dhintay oo kale qabri qofka hadduu galo ma tukanayo dabcan sidaasoo kale ha noqonina guryihiinna ku tukada laba macnay marka kale tahay bukhaarina wuxuu ka istimbaaday inaan qubuurta lagu ag tukaninba ayuu ka istimbaaday qoladan kalena waxay leeyihiin qubuur inaan in lagu tukado inaan lagu tukanin xadiidkan ka hadli maayee wuxuu ka hadlayaa sidii qabri oo kale un ka dhiganina guryihiinna qabrigaan lagu tukanin idinka ku tukada marka guryihi macaanidaas marka bukhaari sidaas uu sheegayaana ayaa loo badan yahay oo ibnulmundir iyo baqawi sharku sunnaha iyo kulli saasay qarireen si lamida salaadii marka xadiidkii tarjamada marka way isleeyihiin maqaabirta inaan lagu tukanay maqaabir buu baabaysta qubuur buu sheeg waa isku mid baabu salaati fii mawaadici alkhasfi waalcadaabi baabu bayaani xukmi salaati salaadii lagutukashadii xukunkeeda caddayntiisii buu baab yahay fii mawaadici alkhasfi lagu tukado meelaha yacni uu ka dhacay gariirka uu ka dhacay ama dhulgoynta walcadaabi iyo meelaha cadaabka uu ka dhacay in lagu tukadaa xugun ku soo arooray caddayntiisiibu u baabay wayudkaru waxaa la sheegayaa buu yidhi anna caliyan radia allaahu canhu cali kariha salaata inuu nacay salaad uu ku tukado bikhasfi baabil baabil dhulgoynteedii meeshii baabil ee dhulgoyntu ay ka dhacday dhulka lala gooyey halkaas inuu ku tukado cali uu kaxay aarkan marka ibnu abi shayba wariyey min ariiqi cabdillaahi bn abi lmuxill ayb kunaa maca caliyin famararnaa cala alkhasfi aladii bibaabil ayaan soo marnay falam yusalli man ku tukanin xataa ajaazahu intuu ka gudbayo dhaafay ay tacadaahu ayb abu daawuud isagu wuxuu wariyey marfuuc isagoo nahaani xabiibii sala allahu calayh ali wasalam an usalliya fii ardi baabil fa inaha malcuunatun waa daciif laakiin xadiidkaas ayb qال xdثna ismاعيiل بن cabdاللahi qال xadثnii malik can cabdالlahi bni dinar can cabdالlahi bni cmr radي الlه canهuma ana rasuul الlahi salى الlه عalيه alي wsلm qaal laa tdkluu ha gelinina calىa haؤulaaءi اlmucadabiin kuwan la cadaabayo korkooda ha u gelinina waa markii nebigu uu tabuug u socday wuxuu sii maray marka diyaari tamuud meeshii reer tamuud ay deganaayeen lagu cadaabay xijri laa tadkuluu calaa haaulaa'i almucadabiina kuwan la cadaabayo korkooda ha gelinina ha u gelinina ilaa an takuunuu baakiina inaad ooynaysaan maahane fain lam takuunuu baakiina haddaydnan ahayn kuwo ooynayo falaa tadkuluu calayhim ha u gelinina laa yusiibukum yownan idin asiibin isagoonan idinkugu dhicin ma asaabahum wixii iyaga ku dhacay oo asiiba xadiidkani marka tarjamada sa isu yeelanaya ibnu baaal iyo kale isagu wuxuu yidhi xadiidka waxaa laga qaadanayaa in meelaha dadka lagu cadaabay lagu tukan karaba maxaa yeele idinkoo ooynaya galaa layidhi ooyintana salaadaaba iska leh khushuuca iyo ooyinta iyo salaadda dhexdeedu ku dhacaa marka qofkii khushuuc iyo yacni cabsi leh inuu ku tukado marka waa u bannaan tahay maxaa yeele waa la diiday in la galo ilaa iyadoo la ooynayo la khushuucaya ma ahani khushuuciina maxalkiisu waa salaaddii meelaha lagu khushuuco ugu waaweyn salaaddii baaba ka mida ibnu baal marka halkaasuu ka baxay marka isaga oo qaala ibnu baal waxa uu yidhi hada yadullu calaa ibaaxati salaati hunaaka lianna salaata mowdicu bukaa'in wa tadarucin kaannahu yushiiru ilaa cadami mutaabaqati alxadiidi liahari caliyin marka meesha waxaa imaanaysa haddii xadiidkii la yidhaahdo ibaaxuu tusaa aarka calina aarka calina manci buu tusaayay soo maha manci ibaaxo iska soo horjeedaan marka aarkan caliga wayudkaruda isee la isu waafajinayaa xadiidka qultu ibnu xajar wuxuu yidhi walxadiidu mudaabiqun lahu xadiidka aarka cali oo mudaabaqayna min jihati anna kullan minhumaa mid kastoo aarka iyo xadiidkaba fiihi waxaa ku jira tarku nusuul horta in la degaa in laga tago xadiidkuna wuxuu tilmaamayaa inaan meeshaasin la degin calina muxuu sheegay inuu ka socday oo ka gudbay xadiidka iyo aarka cali marka waxaa ka dhaxeeya qaasin mushtarag ah maxay ku yihiin cadamu nusuul inaan la degin markii la degaana salaad horta ay imaan kartaaba markii la dego ayay salaad imaanaysaa ayb haddii marka in la degaba la diiday idinkoo ooynaya mara oo gudba la yidhi oo rasuulkiina dabcan uu sidaas yeelay xadiidka muslim uu warinaayo maradiisuu hoos madaxa ku datay markaasuu dadejiyey weliba hashiisa ilaa uu dhaafay meesha uu ka gudbay marka xadiidka iyo afarka iyo kulli waxaa laga qaadanayaa marka inaan la degin meeshaas degin marka degiddii haddii lagaa reebay salaaddii marka nin degay unbaa salaaddii tukanaya dabka kamaa waqaca cinda almusanifi fi lmagaazi fii aakhiri alxadiid uma qanaca sala allahu calayh ali wasalam ra'sahu wa asraca sayra xataa ajaaza alwaadi fadalla calaa annahu lam yanzil ma degin ayb walam yusalli hunaaka meeshaasna kuma tukanin nebiga kamaa sanaca caliyun sidii uu sameeyey fii khasfi baabil warawa alxaakimu fi likliil can abi saciidin alkhudriyi qaal ra'aytu rajulan jaءa bikhaatamin wajadahu bilxijri fii buyuuti اlmucadabiin faacrada canhu اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalama wastatara biyadihi an yandura ilayhi wa qaala alqihi faalqaahu laakin isnaaduhu daciifu yacnii nebigu meel dheerow ka taagnaa buu ka wadaa meelaha dadka lagu cadaabay xadiidku waxaa kaloo tusaa haflada khatarta ay leedahay dad la cadaabay adoo dhulkoodii maraayo ama laga yaababa marka inaad dhex joogtid oo aad fiirinaysa mar walbo haddana aadan ku baraarugsanayn oo adiga cadaabkii la cadaabay iyo uu kaa maqan yahay waxay keenaysaa in adiga cadaabka uu kugu dhaco adoon isjirin markaayb sidaa darteed marka kuwii dhintay baaba saas la leeyahay marka kuwa nool waxaan umaleeyahay marka oo habeen iyo maalin ku jira macsi iyo foolxumo iyo yacnii iyo dhibaato uu ku jiro way kasii daran yihiin ayb kuwii dhintay haddii saa la yidhi marka kuwii noolaayna meeshooda inaan la deganaanin min baabi owlaahu waa kasii daran tahay iyagoo dhintay buu nebiga wuxuu leeyahay halaga tago ha laga gudbo ayb orod ha lagu gudbo ayb marka aarka cali iyo xadiidku saas iswaafaqayaan baabu salaati fi lbiicati baabu bayaani xukmi salaati salaadii xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay fi lbiicati kaniisada dhexdeeda lagu tukado biica kaniisadana waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaha meesha yahuuddu macbadka u ah ayb kaniisana nasaarada macbadkooda la yidhaha waqiila bilcaksina waa la yidhaha meeshaa marka ku tukashadeeda ka waran wa qaala cumaru radia allaahu canhu cumar waxa uu yidhi innaa anagu laa nadkhulu ma gelayno kanaa'isakum kaniisadihiinna ma gelayno buu yidhi min ajli tamaatiili taallooyinka yaalla darteed taallooyinka dhagaxda qorqoran ee saliibka ahaanta u qoran iyo masawirada ku yaallo iyo darteed yaanan u gelaynin allatii taallooyinkaas oo fiiha suwaru masawiro ay korkoodu yihiin wa kaana ibnu cabbaas ibnu cabbaas waxa uu ahaa yusallii fi lbiicati kaniisada dhexdeedu ku tukanaayey ilaa biicatan kaniisad fiiha tamaaiilu leh maaha marka culmada waxay leeyihin haddii marka tamaaiil la soo geliyo masaajidda xataa ma lagu tuka karayo haddii masaajidka la dhiga tamaaiil masawiro lagu dhadhajiyo waa jiraan marka meelaha qaarkood dadkan yacnii acaajimtaa u badan atraagta turkiga iyo masaajid dhan waxaad arkaysaa marka uu iskaga yaalla masawir weyn baa ku dhegan mararka qaar qibladiisa inay ku dhejiyaana laga yaabaa oo iyagu ay leeyihin shiikh iyo qofay aad u weyneeyaan ama ayba yacnii laga yaaba inay darajatul uluuhiya gaarsiiyaanba qof ay ka aaminsan yihiin bay saas yeelayan meelahaas oo kale marka waa la mid noqonaya ibnu rajab saasuu leeya waxaa kaloo lamida qabri masaajidka in la geliyo uu la mid noqonaya haddii qabri la geliyo masaajidka isagana lagu tukan maayo haddii marka kiniisadii laga waayo waxyaabahaas oo keliya un ay iska tahay meel nasaaradu timaadoy wax ku caabudaan uun iska tahay dhulka ilaahay baa iskale waa lagu tukan karaa salaaddii lagu tukada waa ansaxaysaa wax dhibana maa cumarna waa diiday inuu kanaa'istooda galo sababku u diidana waa tamaatiishaas marka tamaatiishu wax daran inay yihiin baa dareemayna qaala marka dadadka qaarkood baa ku meela waxaa jiro dhulkaas gaalada iyo meelaha eraboorada iyo ama yacni meelaha isbitaallada iyo waxay u sameeyaan qol qol ay ku sheegaan dadka diimaha haystoo dhan inay ku caabudaan ilaahay ayaan u samaynay bay yidhaahdaan marka mararka qaar waxaa dhacayso nasaaradu bay geed yaroo yacnii ushii yareeyadoo saliibka ayday meesha dhigaayaan baibalkia meesha yaallo qolada muslimiinta meel geesa waxaa u yaallo kitaabka qur-aanka salliyaala u yaallo qiblada ishaaradeeda ku taallo qolo kale waxaa weeyaan waa ku tukadaan oo hindi iyo wax lamida iyo waxbay ku sameeyaan meelahaas marka ku tukashadooda waa weydiiyaan dadka meelahaas joogo xukunkeedu marka waxuu noqonaya haddii masawir uunan oolin iyo taallooyin iyo meesha aysan ku oolin waa lagu tukan karaa waa ansaxa salaada ayb ayb qaala xadaanaa muxamadu huwa bnu salaam qaala akbaranaa cabdatu huwa bnu sulaymaan alkilaabiyu iqatu habtun akhraja lahu asxaabu kutub الsita can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata ana uma salamata dakarat lirasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulkay u sheegtay kaniisatan kaniisad ra'adhaa ay aragtay biardi alxabashati ay ku soo aragtay yuqaalu lahaa maariyatu la yidhaahdo fadakarad lahu way u sheegtay waxay u sheegtay nebigii maa ra'ad waxay aragtay fiiha kaniisaddaa dhexdeeda ay ku aragtay oo min asuwari masawiro ah faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam ulaa'ika kuwaadaasi qowmun qolo weeyaan idaa maata fiihim haddii uu dhexdooda dhinto alcabdu saalixu addoonkii wanaagsanaa aw irajulu saalixu ama ninkii suubanaa wanaagsanaa banow calaa qabrihi qabrigiisa korkiisay ka dhisayeen masjidan masaajid wa sawaruu fiihi tilka suwara masawiradaa ayayna ku samaynayeen ay ku masawiraayeen ulaa'ika kuwaadaas shiraaru lkhalqi weeyaan khalqiga kuwa ugu sharta badan cinda allahi ilaahi agtiisa ayb marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa marka cajaa'ibta qofka uu arko inuu ka sheekay karo ama dad gaala ah ha ku saabsanaadaan ama dad kale ha ku saabsanaadaan iyo in masawiradaas cilladu ay tahay markaayb oo meesha ay ku dhigeen iyo qabriga iyo qubuurta ay samaynayaan marka waxa haddii qabr meesha haddaan qabrina ku oolin masawirana aynan ku oolin in lagu tukadaa wax baasa ma laha baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan qaala xadaanaa abuulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun can zuhriyi qaala akbaranii cubaydاllaahi bnu cabdillaahi bni cutbata ana caaishata wacabdاllaahi bni cabaas qaala waxay yidhaahdeen lamaa nasla birasuuli اllaahi sala اllahu calayh waalih wasalam markii nebiga uu ku soo degey yacnii sakaraadka uu ku soo degey dafiqa wuxuu gudagalay yakhruju yatraxu inuu ridaayo khamiisatan go' lahu isaga uu lahaa calaa wejhihi uu ku tuuraayo fa ida اqtama haddii uu caburo oo neefta xoogaa ay ku xiranto fa ida اqtama biha hadduu ku caburo kashafahaa waa faydaya can wejhi wejigiisii buu ka faydaayey faqaala waxa uu yidhi wahuwa kadalika isagoo sidaas ah xaaladdaas adag isagoo ku jira waxa uu yidhi lacnat اllahi cala alyahuudi waاnnasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid lacnadii alle yahuud iyo nasaare korkooda allaha yeelo oo ha ahaato ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid maxay lacnadda ku mutaysteenna ambiyadoodii qabriyaalkoodii bay masaajid ka dhigteen meel lagu tukado ayb markaa nebigu isagoo xaaladdaa ku jiro ayuu saa yidhi uu diiday in masaajid ama musallo iyo qabri laysu dhoweeyo wax ka dembeeyey oo nasakhay ma leh saasuu ku dhintay rasuulku sala allahu calayh ali wasalam weliba xadiidka jundub ee muslim ku sugan wuxuu leeyahay wadalika qabla an yamuuta bikhamsin waxayna ahayd arrintaa nebigu intuunan dhimannin shan maalmood ka hor wax dambe oo ka dembeeyey oo xukunkan bedelay ama nasakhay ma jiro dadadka qaarkood baa waxay leeyihin masaajidka nebiga sow qabrigiisii kuma yaallo ee nebigi miyaa ku sameeyey meesha waa yahay qabrigiina asxaabtiisii miyaa ku sameeyeen ma aynan ku samayn xilligii weliid ninkii weliid la dhihi jiray oo isaguna yacnii iska ahaa dadkii umaradii ahaa oo yacnii weliba yacnii si waxyaabo isagu markaa doono uu samey jiray isagoo culamo iyo kala tashanin marka asxaabtii nebigii oo aan noolayn asxaabtii ay baaba-een dhinteen ayaa ninkaa weliid ibni cabdilmelik ayaa sameeyey ayaa qolalkii intuu iibiyey ilaa caaisho qolkeeda nebiga lagu duugay intuu iibiyey ayuu masaajidka soo dhex galay markaas amaa wakhtiga abubakar iyo wakhtigii cumar iyo xilliga cusmaan iyo dhinacyada kalea masaajidka loo waasici jiray dhinacan ay jiraan guryihii nebiga uu jiray ee rasuulkuna ku duugnaa maba la aadi jirin ninkaagaa aaday meeshaasuu ku daray iyadoo weliba ay sidaas tahay haddana muslimiintii markaas joogtay aaday uga taxadareen oo qabriga nebiga qolbay qolbay sameeyeen saddex derbi oo muallaf ah ayay ku wareejiyeen ayb oo yacni midna saan gees u yahay midna sidaan yahay midka kalena sidaas uu yahay ayb ayaa lagu wareejiyey bixaysu qof inuu u soo jeestaba ay adag tahay ilaa dhinac walba ama gees walba zaawiye ayaa looga sameeyey looga yeelay zaawiye ayb ila l-aanana sidaas waay wax laga arkaayana male turaabtii iyo nebiga turbadiisa iyo wax loo jeeda maaha calaa kullin ficilkaas maahan ficil nebigu sameeyey saxaabadu sameeyeenna ma aha rasuulkiina sidan buu yidhi waa in marka shareecadiisa lagu camal falo ee nin ficil uu sameeyey isagu male muslimiintina ma aynan aqoon jirin qof dhinto inay masaajid ku dhex duugaan wax la aqoon jira maaha xilliga rasuulka calayh isalaatu wasalaam bal nebigu tan buuba ka sheegay waxaa kaloo xadiidka ku jirto ihtimaamka nebigu arrintan uu siiyey isagoo nafta laga qaadayo oo yacni markaas yacni xanuunka ka batay ayaa arrintan iyadaa uu ka hadlay nebiga sal ll ly slam maxay ku tusaya marka arrintan inay tahay arrin arrimaha muhimka inay ka mid tahay usuusha diinta islaamkay ka mid tahay wax iska fudud ma aha oo dadku ay yidhaahdaan masaajid qabri lagu sameeyey maa laga hadlaa maanta iyo waxaas in laga hadla ama lagu mashquulo maahan iyo in la yidhaahdo rasuulkii baa wuxuu ku mashquulay wakhtigii oo ugu xaaladii ugu dambeysay uu joogay adduunyada dhexdeeda ayuu ku mashquulay marka innaga haddaan ku mashquuli weyno wax kaloo shar ahan ku mashquulayna qofku marka maahan bani aadam marka diinta waxaa ka hadla zamankan waxaanba aqooninba sideedaba isagu wixii uu u arko inay dhib lahayn ama la fudud wuxuu moodayaa sharciguna inuu ku fudud yahay marka masjid iyo qabri laysdhexgeliyo sharciga kuma fududa ayb lacnat ullaahi cala alyahuudi waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim waxay ka dhigteen masaajida yuxadiru nebiga wuxuu ka digayaa bay tiri caaisha maa sanacuu waxay sameeyeen waxay ku kaceen oo ay sameeyeen yahuud iyo nasaaro ay ummaddan uga digaa nebiga sala allahu calayh ali wasalam ibnu xajar marka feeri waxa uu yidhi wakaأnnahu salى اllahu عalayhi waalihi wasalam calima annahu murtaxilun min dalika waxaad ma moodaa inuu nebigu ogaaday adduunyada inuu ka socdo min dalika almarad fakhaafa wuxuu ka cabsaday an yucadama qabruhu qabrigiisa in la weyneeyo kamaa fucila ama kamaa facala sidii uu sameeyey man madaa dadkii tegey ayb sidii dadkii tegey wuxuu lagu sameeyey in lagu sameeyo ama dadkii tegey yahuudda waxay sameeyeen in la sameeyo ka baqay falacana alyahuuda waalnasaara ayuu lacnaday ishaaratan ilaa dami man yafcalu ficlahu isagoo marka ishaarayo dadka ficilkooda oo sameeyo kale isagoo eedaynayo somaarg marka an yucadama qabruhu nebiga qabrigiisa somal wax weyn soo maaha waa weyn yahay nebiga qabrigiisa waa sax laakiin tacdiimka haddii uu ka baxo xadkii ou lahaa tacdiim ma noqonaysee waxay noqonaysaa dhibaatay noqonay ibnu cabdilhaadi kitaabkiisa asaarim ulmunki sidaasuu sheegay nebiga in la weyneeye waa la ogolaya qabrigiisa in la weyneeye waa la ogolaya laakiin intii sharciga ayaa lagu weyneynaya wax ka baxsan maya isagaaba diidayba laa tattakhiduu qabrii ciidan qabrigayga ka dhiganina meel layskugu yimaado waqti mucayan ayb waxyaabaha dadku ay u moodi karaan marka in xaggaas in loo tago uu loo baahan yahay waa salaanta iyo salliga salliga iyo salaanta nebiga salliga iyo salaantaasna meel walbood joogtidood ka dhahda nebiga waa la gaarsiina masaajidka markaad soo gelaysid bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah yaad leedahay ataxiyaadkii assalaamu calayka ayuha nebiyu waa ku sallinaysaa nebiga kulli waa la gaarsiinaya rasuulka sal sl marka cibaado gaar ah oo ku xiran oo meeshaa keliya lagu samayn kara qabriga nebiga agtiisa ma jirta inta xagga lagu samayn qofka uu ku sameeya markuu tago meel kalena uu ku samayn karaa qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama can maliki can ibni shihaabin can saciid bni اlmusayib can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam qaal qaatala allahu alyahuuda yahuud allah dagaalo allah lacnado ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid bay ka dhigteen baabu qowli الnabiyi salى اllahu عalayh waalih wasalama jucilat liya alardu masjidan wطahuuraa jucilat lii waxaa la igaga dhigay alardu dhulkii masjidan meel lagu tukado jucilat ilardu dhulkii waxaa laga yeelay lii aniga dartay masjidan baa laga yeelay iyo watahuuran wax lagu dahaaro xadiidka tarjamadan marka muxuu u keenay bukhaari laba ixtimaal ixtimaalka koowaadee raajixa xooga badan waxaa weeyaan cumuumka xadiidkan ku jiro waa makhsuus oo waxaa laga soo reebayaa meelihii uu soo sheegay bukhaari qubuuraha iyo iyo wax meelihii kale uu soo tilmaamay kiniisadda salaadda lagu tukada iyo masawirada meelaha leh salaadda lagu tukada iyo meelaha geelu uu fadhiista in lagu tukada waa laga soo reeba waxaa jucilat liya alardu masjidan watahuuran qof hadduu soo deliishado waxaa la leeyahy marka meelahaas nusuusta ku soo aroortay waa laga reebay iyagu kuma jiraan meelaha lagu tukanayo ixtimaalka qawiga kaasu ibnu xajar isaga wuxuu qawi ka dhigay uu leeyahay yacni waxaa weeyaan buu leeyahay caam naskan caamka ah ayaa yacni waxaa weya cumuumkiisa loo rabaa kan oo amaakintaas kale haddii lagu tukada xataa salaadda waa ansaxay macno noocaasuu keenay laakiin macno xoog badan taqsiisku marka sida kale u gelaa maadaama nusuus ay labada meelba taalo qaala xadaanaa moxamed bnu sinaan wahuwa alcawaqiyu qaala xadaanaa hushaymu huwa bnu bashiir alwaasiطiyu qaala xadaanaa sayaa huwa abulxakam qaala xadaanaa yaziid اlfaqiir qaala xadaanaa jaabir bnu cabdillaahi qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam ucdiitu hamsan shan ayaa lay siiyey lam yucdahunna aan la siinin axadun axad min alambiyaai axadkaasoo min alambiyaai ambiyada ka mid qablii aniga hortay nusirtu birucbi baa laigu gargaaray argagax masiirata shahrin bil in loo socdo wa jucilat lii waxaa aniga dartay loo yeelay alardu dhulkii masjidan baa laga yeelay meel lagu tukado wa dahuuran iyo wax lagu dahaaro qaato wa ayumaa rajulin ninkii oo min ummatii ummaddayda ka mida adrakathu salaatu salaadda ay soo haleesho falyusalli ha tukado meeshaa uu joogo wa uxillat liya alhanaa'imu hanaa'imtiina waa la ii xalaaleeyey wa kaana anebiyu nebigu wuxuu ahaa yubcahu ilaa qowmihi qoladiisa in loo diraya khaasatan si gaar ahaaneed wa bucistu aniga waa la idiray ilannaasi dadka xaggoodaa la idiray kaafatan dhammaantood maxaa layihiin dhammaantood wa ucdiitu shafaacatana waa la isiiyey wuxuu leeyahy marka ibnu xajar meeshaan wairaaduhu lahu hunaa yaxtamilu an yakuuna araada ana alkaraahata fi labwaabi almutaqadimati laysat litaxriim licumuumi qowlihi jucilat liya alardu masjidan ay kullu juz'in minhaa yasluxu an yakuuna makaanan lisujuud ow yasluxu an yubnaa fiihi makaanun lisalaa wayaxtamilu an yakuuna araada ana alkaraahata fiiha litaxriim inay tahay wa cumuumu xadiidi jaabir kaanna xadiidkan jaabir cumuumkiisana makhsuusun mid la khasisay waa bihaa axaadiidtaas lagu khasisay oo meelahan xadiidku uu sheegay caamka u sheegay alarbu uu yidhi waxaa laga soo reebaa meelihii lasoo sheegay oo karaahadoodu soo aroortay karaahadun waa karaahatu taxriim ibnu xajar marka wuxuu yihi walawalu owlaa isaga kan horuu ku jaray lianna alxadiida siiqa fii maqaami اlimtinaan falaa yenbagii takhsiisuhu maqaamu limtinaan baa loo keenay in la takhsiisiyaa ma aha ayb walaa yaridu calayhi mana ku soo aroorayso ana asalaata fi lardi almutanajisati laa tasixu oo dhulku hadduu najaasoobo ma lagu tukan karaa ma ku soo aroorayso lianna atanajusa wasfun daari'un dhulku inuu najaasoobo waa wasfi dib ka yimid waa asal maaha ayb calaa kullin marka axaadiidta dariiqada lagu jamciyo ugu fiican waxay tahay in la jamciyo axaadiidtan oo meelaha marka amaakintii nahyi ku soo arooray waa laga saarayaa baabu nawmi اlmarأati fi اlmasjidi baabu bayaani xukmi nawmi اlmar'ati haweenayda jiifsashadeeda xukun ku soo arooray caddayntiisiibu uu baab yahay fi lmasjidi ay seexato naag masaajid ma seexan kartaa qaala xadaثna cubayd bnu ismaaciil wahuwa alhabbaariyu qaala xadaثna abu usaama wahuwa xamaad bnu usaama can hishaamin can abiihi can caaishata ana waliidatan addoon kaanat sawdaa'a madoobeyd lixayin ayay u sugnaatay qolo ayaa iska lahayd min alcarabi taasoo lixayin u sugnaatay qolo min alcarabi carabta ka mid a fa actaquuhaa way xoreeyeen fa kaanat macahum way la joogi jirtay oo macooda ayay ahaan jirtay qaalat waxa ay tidhi fakharajat way waxaa soo baxday sabiyatun gabaryar lahum iyaga ay lahaayeenoy dhaleen calayhaa wishaaqun iyadoo markaasi korkeeda uu yahay taaj ama wishaax waxaa kaloo lagu fasiray oo shaarixba uu sheegayaa mar wishaaxu marka waa marka markana marka waxaa weeyaan laba dun oo laba liidmo oo sidii dunta camal u samaysano dheero midna halkaas saas a midna usidaas yahay ayay wadatay marka calayhaa wishaaqun korkeedu mar ay tahay axmaru guduudan taasoo min suyuurin laga sameeyey maqaar qaalad waxa ay tidhi fawadacathu way dhigtay oo waqaca minha ama wuu ka dhacay meel iska dhigtay ama wuu ka dhacay famarat bihi waxaa soo martay xudayaatun dafe ayaa soo martay wa huwa mulqan isagoo mid la riday oo dhulkii iska yeelay faxasibathu waxay u malaysay dafadii laxman hilib fakhadifathu way daftay marka qaalad waxa ay tidhi faltamasuuhu way raadiyeen falam yajiduuhu ma aynan helin qaalat waxa ay tidhi fattahamuunii bihi way igu tuhmaysteen marka geedi baa la raadiyey waa la waaye marti markaasay i tuhmaysteen mar walba markade qof iyo dadkan ka dhashayna ma aynan ahayn qof iska addoon oo la xoreeyey iyaga isaga dhex nool bay ahayd daa'iman bani aadamku wixii uu ka xoog badan yahay unbuu dhibaa marka wixii dhacaba marka isaga umbaa la saaraan qofkii markaa laga xoog badan yahay fatahamuunii bihi way igu tuhmaysteen qaalat waxa ay tihi fadafiquu waxay gudagaleen yufatishuuna inay fatashayaan xataa fatashuu qubulahaa intay ka fatasheen hoosteeda xataa qaalat waxa ay tihi wallaahi baan ku dhaartay innii anigu laqaa'imatun aan ahay anoo mid taagan ah macahum iyaga la jirkooda id marat waxaa soo martay alxudayaatu dafadii fa alqathu way soo tuurtay geediina dafadii baa soo martay way soo tuurtay qaalat waxa ay tihi fawaqaca baynahum dhexdoodii buu ku dhacay qaalat waxay tihi faqultu waxaan idhi haadaa kan alladii kii weeyaan kan ittahamtumuunii bihi aad igu tuhmaysateen zacamtum kii aad sheegateen aad ku andacooteen weeyaan wa ana aniguna minhu kaa xaggiisa barii'atun baan ka ahay beri wahuwa isaguna daa waa kan huwa isaga ah qaalat waxay tihi fajaa-ad ilaa rasuuli illahi sal l slam nebigay u timid fa aslamad naagtii way islaamtay marka dadkii intay iska soo nacday iskaga soo tagtay farajaa ilaahay uga dhigay marka dhibkaas bani aadamka marka waxaa laga yaaba in dib uu ku dhaco dhibkaasna wax ka fiican adduunkiisa iyo aakhiradiisa in loo wado ayaa laga yaaba laakiin innaga ma ogin dhibkaas hore un baan iska dhibsanayna ayb fa aslamad way islaamtay hadday dhex joogi lahayd waxaa laga yaabaa inaysa islaamteen qaalat caaishatu waxay tihi fa kaana lahaa khibaa'un naagtaa waxay lahaan jirtay teema filmasjidi masjidka dhexdiisa aw amase xifshun teendha yar aad u yar qaalat waxay tihi fakaanat ta'tiinii way ii imaan jirtay fataaddau indii fatataxaddasu cindii agteyday ku sheekay jirtay qaalat waxay tihi falaa tajlisu cindii agteyda ma fadhiisan jirin majlisan fadhi ilaa qaalat waxay dhahaysay wayowma alwishaaxi min tacaajiibi rabbina alaa inahu min baldati اlkufri anjaani wayowma alwishaaxi maalintii yacni marta maalinteeda min tacaajiibi rabbinaa rabbigeen la yaabkii uu abuuray oo uu keenay dunidan yuu ka mid ahaaday yay ka mid ahayd maalintaas yacni la yaabka alle ayay ka mid tahay alaa hooy innahu alle min baldati اlkufri kufriga beledkiisa ayuu anjaani iga koriyey wuxuu iga koriye kufriga beledkiisiibuu iga soo koriyey qaalat caaishatu caaisha waxay tihi faqultu laha waxaan ku idhi maa sha'nuki shaanigaagu waa maxay laa taqcudiina macayga aniga macayga ma fariisanaysid maqcadan fadhi makaanu fadhi meel yacnii ilama fariisatid ilaa qulti haadaa kan unbaad dhahaysaa qaalat waxay tihi faxadaatnii bi hada alxadiid sheekadeedii bay marka ii sheegtay ayb xadiidka marka macalushaahidkiisa fa kaana lahaa khibaa'un fi lmasjid iyadoo marka haween ahayd ayay ku lahayd masaajidka teendhayeer meeshaas iska seexan jirtay daahiriyada marka xadiidkan waxay u deliishadeen naagta xaydka qabta inay masaajidka joogi karto leanna ma dhici kartay leeyihiin naagta yacnii iyadii marka lix maalmood toddoba maalmood gurina ma haysanin mana la sheegin inay ka bixi jirtay sidaa waxaa laga qaadanaya bay dhaheen marka naagta xaydkaa inay joogi karto culimmada kalena waxay dhaheen waaqicatu cayni ixtimaalaad badan baa imaan karan iyada laftirkeeda inay xaydi jirta iyo in kale maxaa caddaynaya naagahoo dhan ma wada xaydaanin kulligood ma wada xaydaan inuu xaydku ka go-aaga dhici kartaba oo qof hore u gabo weyn inay ahayd addoon unbaa la yiri muta da-deedii lama sheegin ana waliidatan ay amatan ixtimaal marka kanna waa dhici karaa kanna waa dhici karaa ixtimaal hadduu yimaado daliilku waa dhacaa ibnu rajabna saas waa yidhi marka aimaduna saasay dhahaan laakiin asalku inay geli kartooba ahaaba maxaa asalkaas u diiday maxaa u diiday yaa iyagu qoladan laga rabaa marka inay daliil saxiix oo sariixa la daliil saxiix ah oo sariix ana ma leh waa imada markay axaadiidta keenaan kulligood way caddeeyaan badankood inuu daciif yahay ibnu rajab maqaalaa ku jira buu yidhi xadiidka laa uxillu lmasjida lixaa'idin walaa junub marka yani waxyaabahaas ixtimaalaad unbaa jiri kara calaa kulli ibnu rajab waxaa kaluu tilmaamay meeshan uu ku tilmaamay waxa uu yidhi wa fi lxadiidi daliilun xadiidku waxaa ku sugan buu yidhi daliil calaa ana allaha tacaala in ilaahay qad yufariju kurubaati almakruubiina wayafriqu lahum alcawaa'ida wain kaanuu kufaaran waxaa laga qaadanaya buu yidhi ilaahay inuu dadka dhibaatoodo oo kurbada ay ku dhacdo inuu ka faydayo kurbada gaalaba ha ahaadaan kufaar madluumiin ah xataa ma la dhibay ama dhib ku jiraanba ha ahaadaane in ilaahay mararka qaarkeed yacnii uu faraj u furaayo oo wax caadada ka baxsan oo yacnii khaariqulcaada ah inay markaa uu siinayo fain kaana alkaafiru madluuman gaalku hadduu yahay mid laga gardaran yahay fa huwa aqrabu ayb taasaaba dhowaansho badan ayb mila hadihi lmara naagtaan oo kale wuxuu yidha weynaydan oo kale waa laga gardarnaa waa la dhibaayey waa la dulminay waxaysan samaynin baa lagu nabaayey ilaahay waa u farij buu u furma oo wixiibaa marka dafadii baa soo tagtay markaasa meesha kusoo tuurtay wax qaariqulcaada ilaahay marka siiye aahaar marka mujaabu addacwa kitaabka layidhaha uu ku wariyey ibnu abidunyaa ayuu ibnu rajab wax ka sheeg sheegay marka mararka qaarkood dad gaalaa intay ilaahay baryeen waxay ka baryeen ay heleen la siiyey waa dhacdaa qofku markaas madluumku in la iska ilaaliyo wataqi dacwat almadluum fainahu laysa baynahu wa baynaha xijaab qofku marka qof inuu dulmi inuu iska ilaaliyo muslim haada ama gaal haada inuu dulmi inuu iska ilaaliyo maxaa yeele dacwadiisa ilaahay waa aqbala iyo ducadiisa baabu nowmi الrijaali fi اlmasjidi baabu bayaani xukmi nowmi الrijaali raggii jiifashadooda xukun ku soo arooray caddayntiisiibuu u baabaya fi lmasjidi ay jiiftaan nimankii masaajidka ma jiifan karaan wa qaala abuu qilaabata waxuu yihi can anasin qadima rahbin ayaa soo galeen min cuklin cala nabiy bay usoo galeen sala allahu calayh ali wasalam fa kaanuu fi sufati sufada ayay ahaayeen sufana waxay ahayd meel masaajidka ka mida asxaabu sufa ay deganaan jireen wa qaala cabdiraxmaan ibnu abi bakrin waxa uu yidhi kaana asxaabu sufati asxaabu sufa waxay ahayn alfuqaraa dadka aan waxba haysan inaan guryaha lahayn qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can cubaydillaahi qaala xadaanii naaficun qaala akhbaranii cabdullaahi annahu kaana yanaamu cabdullaahi bn cumar wuxuu ahaa inuu seexanayo wa huwa shaabun isagoo dhallinyaro ah aczabu doob ah aczabu marka wasfigan marka ma ahan sida qiyaaska qiyaaskiisu waxaa weya cazab ama cazib ayaa qiyaaskiisa ah aczab luqo oo qaliil ah qofka doobka waxaa layihaha cazabun ama cazibun laa ahla lahu ahl unan u sugnaanin fii masjid nabiy buu seexan jiray sal allahu calayh ali wasalam marka masaajidka in la seexan karo qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa cabdulcaziiz bnu abi xaazim can abi xaazimin can sahli bni sacdin qaal jaءa rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam nabigaa yimid beyta faatimata buu yimid falam yajid caliyan cali ma helin fi lbeyti guriga kama helin faqaala waxau yidhi ayna bnu cammiki in adeerka aawo qaalat waxa ay tihi kaana beynii wa beynahu ani isaga shay-un ayaa ahaaday ani isaga baa waxna dhex mareen faqaadabanii markaa wuu ila carooday waa ii carooday markaa fakharaja wuu iska tegey falam yaqil cindii agteyda kuma aynan kuma uusan qaynuusanin qaala yaqiilu qaala yaqiilu ayb ta kalena waa maxay qaala yaquulu yaquulu weeyaan marka midna waxaa weeyaan laazim midna waxay tacadi baa galaaye haddii la yidhaahdo qaala fulaanu bis waa lagu gaabsan karaa jumlo sax oo mufiid ana waa noqon kartaa qaala fulaanu waa qayluunsaday aan laga wada naquulu qowl ma la sugaayo marka maxaa yee qaaladii ma ahan waa yidhi ma aha waxa uu yidhi marka falam yaqil cindii yaqiilu bay marka falam yaqil cindii waxaa loo jaray marka falam yaqil cindii agteyda kuma aynan kuma uusan qayluulsanin faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi liinsaanin qof uu ku yidhi undur bal soo fiiri ayna huwa xagee buu ah yahay isagu fa jaa waa yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi huwa fi lmasjidi huwa isagu raaqidun weeyaan mid hurdo fi lmasjidi masjidka dhexdiisa maxalushaahidka waa kana fajaءa rasuulu اllahi salى اllahu عalayه ali wasalam nebigii waa yimid huwa mutajicun isagoo jiifo qad saqada ridaa'uhu go-iisii ou ka dhacay can shiqihi dhinaciisa ou ka dhacay wa asaabahu turaabun ciidna markaa ay korkiisa dhinaciisu ay gaartay fajacala rasuulu اllahi sal slam nebigu wuxuu gudagalay yamsaxuhu canhu inuu ka tirtiraayo wayaquulu ou dhahayo qum abaa turaab qum abaa turaab istaagow abaa turaab ya abaa turaab abuu turaab marka waa kunyo oo naanays ah waa kunyo oo laqab ah marka kunyadiisa kale waxay ahayd abulxasan cali bn abi aalib isaga abulxasana la dhihi jiray abu turaabna marka naanaysiisa nimankan reer bani umaya ee isaga necbaa jiray ayaa abu turaabka cay uga dhigi jiray markay rabaan inay hadlaan qaal abu turaab bay leeyihiin laakiin abu turaab isagu ammaan camaleyba u ahayd wax rasuulka ku magacaabay waa wuxuu ku faraxsan yahay yay ahayd marka labada xadiidba inay bannaan tahay tusayaan laakiin masaajidka la seexdaa laba qaybood waa hurdada masaajidka dhexdiisa la seexdaa laba nooc labaa loo qaybiyaa an yakuuna lixaajatin caaridatin dan markaas soo degisay oo qofka ku timid midlu nawmi اlmuctakifi fiihi wاlmariidi wاlmusaafiri waman tudrikhu lqaa'ilatu wanaxwu daalika ayb qofka musaafirka kale oo kale waa hurdo iska caarid oo joogto ma aha in meesha ay guri u tahay ma aha ayb ama qofka jiran ama qofka muctakifkaa iyo hurdadiisa kaas marka waa bannaan yahay cinda jumhuuri اlculamaa qaar culammada ka midan ijmaac bayba sheegteen arrintaa inay bannaan tahay wamin asaxaabati man kaana yakrahu daalika saxaabada waxaa ka mid ahaa qolo iyagu arrintaa karaahaysan jira oo nici jira walaa yadacu axadan yanaamu fi lmasjid cumar baaba ka mid ah qof masaajid ka jiifo ma ka tegi jirin cumar qaybka labaad waxaa weeyaan an yutakhada mabiitan wamaqiilan meel la seexdo in laga dhigto masaajidka iyo meel lagu qayluulsado in laga dhigto cala dawaam si joogto ah fakarihahu ibnu cabaas ibnu cabaas waa kahday wa qaala maratan in kunta tanaamu fiihi lisalaatin falaa ba'sa wahada ayb kan laftirkiisu marka dadku laba noocay ku yihiin qof aan meel kaleba haysanin faqiir iska ah waa u bannaan tahay waa sida asxaabu sufo oo kale xaaje marka hadday keento ha haddaynan xaajo keenin laakiin ma fiicno masaajidka in laga dhigto meel layska jijiifta oo joogto loo seexdo in laga dhigtaa ma fiicno قال xdثna يوسف بن عيسى qال xdثna بن فضyل عن أbيه عن أbي xاaزم عن أbي هريرaةa qاaل رأytu سبciiنa min أhلi صuفةi ayaan arkay تoddobaatan ahli صuفo ka mida maa minhum rajulu nin iyaga ka mida ma ahayn calayhi bidaa'un korkiisu go uu yahay إma isaarun maro hoose وإmaa kisaa'un ama go weyn qad rabadوu ay xireen fii acnaaqihim qoortooda ay ku xireen luqumahooda fa minhaa waxaa ka mid ah marka maa yabluqu wax gaarayay nisfa saaqayni shanshada bartankeeda wa minhaa waxaa ka mid ah maa yabluqu alkacbayn kuwo gaaraya marka anqowyada fa yajmacuhu biyadihi gacantiisa ayuu isugu keenkeenaya isugu ururinaya karaahiyata an turaa cawratuhu ncid ou nacayo in cawradiisa la arko darteed saddexda xadiisu marka macnahaasay tilmaamayaan marka hadday xaaje iyo baahi jirto in masaajidka la seexan karo laakiin qof aan xaaje waxba u qabin inuu joogto ka dhigto meeluu jiiftaba masaajidka u ka dhigto mabiidka waa laga fiican yahay iyada wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wsal